iyadoo waayadii lasoo dhaafay degmada afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose laga soo sheegayay qalqal xoogan oo heysta dowladda federaalka iyo maamul kala baxay koonfur galbeed ee halkaasi ka arrimiya ayaa waxaa waamiir la dul saaray bulshada ku dhaqan degmadaas maamul kala baxay koonfur galbeed ayaa bilaabay in uu bulshada ku dhaqan degmada afgooye ku qasbo inay ka mid noqdaan ciidankooda kadib markii askarta lagu laayay dagaalada halka kuwii soo harayna ay firxad bilaabeen mas-uul ka tirsan maamulkan ayaa waxa uu sheegay in amarka uu si toos ah uga soo baxay cabdicasiis laftigareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed waxaa kaloo rabnaa inaan halkan ka caddayno bulshadana u caddayno ciidamada ammaanka ee halkan jira u caddayno madaxweynaha xukumo steedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wuxuu amar cad ku bixiyey bulshada deegaankan joogto maamulkiisa gobolka maamulkiisa degmooyinka oo dhan sideedda degmo gobolka hanshabeella hoose joogto iyo degmooyinka kaleba waxaan fariin ka wadnaa madaxweynaha waxaan rabnaa bulshada inay ciidamada garabka ka istaagaan amar madaxweyne waaye dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalmahan dambe bilaabay in si qasab ah ay dadka shacabka ay ku ciidameeyaan kadib markii ciidamada dowladda federaalka ee magacyada kala duwan lahaa ay noqdeen kuwa intooda badan ku baxa gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa isaga firxada taa cagsigeedana dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalinba maalinta xigta soo bandhigaysa ciidamo kumanaan oo loo soo gebagabeeyey tobabarkooda isla markaana ay ku sii wajahan yihiin jiidaha hore ee dagaalka